wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa waxay tababar ku saabsan wacyigelinta caafimaadka asaasiga indhaha ugu qabatay magaalada muqdisho qaar ka mid ah bahda caafimaadka tababarka ayaa waxaa soo qabanqaabisay wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda federaalk soomaaliya oo kaashanayso hay-adda human abiil iyo bangiga horumarinta islaamiga wuxuuna socon doonaa tababarka muddo lix maalmooda waxaana ujeedkiisu uu yahay in dadkii kasoo qaybgalay ay fahmaan wacyigelinta caafimaadka ee asaasiga indhaha madaxa caafimaadka indhaha ee wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda federaalk soomaaliya cabdiraxmaan cabdulaahi sheekh aadan ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiya waxyaabuhu ku saabsan yahay tababarka waxaa halkan noogu qabsoomaayo training la xiriira caafimaadka asaasiga ee indhaha ama primary eye care kaasoo ay soo qaban qaabisay wasaaradda caafimaadka federaalka soomaaliya unitkeeda indhaha wasaaradda qeybteeda indhaha waxay u gol leedahay in sare loo qaado wacyiga caafimaadka indhaha ee bulshada dhexdeeda dadka la tababarayana loo siiyo capacity building aada u sareyso dadka la tababaraya tir ahaan waa soddon qof isbuucan isbuuca kalena waxaan tababari doonaa sidaas lamida soddon qof oo kale duu ilaah yidhaahdo waxaa naga caawinayo hay-adaha human abiil iyo islamic development bank oo aan aad ugu mahad celinayo taageeradooda lixaadka leh ay barnaamijkan nagala qayb qaadanayaan